Magaalada Cabdiwax ee gobolka Galgaduud ayaa waxaa lagu qabtay kulan lagu xoojinayo doorka haweenka ee hogaaminta kaasi oo ay soo qaban qaabisay xarunta Tucson. Kulankan waxaa ka qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Galmudug, xubno ka socday hay'adaha bulshada rayidka ah iyo haweenka deegaanada maamulkaasi. Guddoomiyaha degmada Cabdiwax, Muxyidiin Aadan Wiile, oo halkaasi ka hadlay, ayaa tilmaamay in maamulka degmada uu diiradda saarayo horumarinta amuuraha hogaaminta hablaha isla markaasina bulshadu ay noqoto kuwa u muuqda in ay garab istaagaan.
ee hogaaminta ciwaanka maanta aan u fadhinaa ee waa munaasabad ay ugu talagashay hay-adda qaran ee tubsan inay aqoon ku kala kororsadaan haweenka bulshada hogaamiya ee magaaladan hay-adda qaran ee tubsan waa hay-ad qaran oo lagu aasaasay sharci golaha wasiirada oo ka tirsan xafiiska ra-iisul wasaaraha een, oo loogu talagalay ka hortagga fikradaha xagjirka ah ee rabshadaha wata ee soomaaliya dhibka badan u geystay
qaar ka mid a haweenka u waa dadaalaan shaqadii guriga tii bulshada ee duruuf kasta oo jirta way ka qayb qaadataa hadday tahay nabadaynta hadday tahay ee, maxamed horumarka bulshada waxa weeye hal shaqa ma qabanno annagu boqolaal shaqaa laga yaaba isku maalin aan isku qabanno alxamdulilaahi rabbil caalamiin waan ku ammaanayaa gabdhaha kartidaas
Een, waxaan rajaynayaa gabdhaha xaqooda ilaahay inuu soo radiyey uu soo dhacay soo dhacay marka gabdhuhu waa lafdhabar Een, waan u mahad celinayaa waxaan u malaynayaa soomaaliya dhowr iyo soddonkii sano oo dowladda soomaaliya dhacsanayd haddaan gabdhaha soomaaliyeed la heli lahay soomaaliyaba ma jirteen baan leeyahay deegaankannagana wax badan ayay ka yihiin hadday ahaan lahayd nabadgelyada isku haynta bulshada isdhexgalkooda iyo wax kastoo maaragtay kaalin oo markaas looga baahan yahay in laga qabto mar walba way u taagan yihiin ayagoo laga yaabo duruufo kala duwan inay ku sugan yihiin iyo marxalado kala duwan laakiin mar walba inay kaalintoodu kaalin muuqato noqoto hadday ahaan lahayd bulshada isku haynteeda laga soo bilaabo guriga marxaladda guriga oo maaragtay maamulkiisa iyo maamul kaloo bulshada haween badanoo waxaa jira yacni lafdhabar oo ah degmadan markii dhinac walba laga eego marka runtii waa ku faraxsannahay inay intaan in ka badan ay bannaanka mar walba u soo baxaan